iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddex iyo tobanaad ee luukos toobadkeen baa lagu waaniyey wakhtigaas qudhiisa waxaa joogay qaar wax uga sheegay dadka reer galiili oo bilaatos dhiiggooda ku daray allabarigooda kolkaasaa ciise u jawaabay oo wuxuu ku yidhi ma waxay idinla tahay in kuwii reer galiili ahaa ay ka dembi badnaayeen kuwii kale oo reer galiili oo dhan waxyaalahaas ay ku silceen aawadood waxaan idinku leeyahay maya laakiin haddaanad toobad keenin kulligiin sidaas oo kale ayaad u lumi doontaan ama siddeed iyo tobankii munaaradda silo'am ay ku soo dhacday oo ay dishay ma waxay idinla tahay inay ka gefbadnaayeen dadka yeruusaalem joogay oo dhan waxaan idinku leeyahay maya laakiin haddaydnaan toobad keenin kulligiin sidaas oo kale ayaad u lumi doontaan masaalka ku saabsan geedkii bardaha ahaa oo aan waxba dhalin markaasuu masaalkan ku hadlay nin baa wuxuu lahaa geed barda ah oo beertiisii canabka ahayd lagu beeray waa u yimid isagoo midho ka doonaya waxbana kama uu helin wuxuu beerka shaqeeyihii ku yidhi bal eeg saddex sannadood ayaan imaanayey oo berdahan midho ka doonayey kamana helin jar muxuu dhulka u khasaarinayaa markaasuu u jawaabay oo wuxuu ku yidhi sayidow sannadanna daa ilaa aan hareerihiisa qodqodo oo aan degeeyo dabadeed hadduu midhaysto wanaag haddii kalese waad jari doontaa maalin sabdi ah naag baa la bogsiiyey maalin sabdi ah sunagogyada midkood ayuu wax ku barayey oo bal eeg waxaa joogtay naag siddeed iyo toban sannadood cudur qabtay wayna isku soo jabnayd mana ay kari karin inay istoosiso ciise goortuu arkay ayuu u yeedhay oo ku yidhi haweentoy cudurkaaga waad ka furan tahay kolkaasuu gacmihiisa saaray oo kolkiiba way toosnaatay oo ilaah bay ammaantay kii sunagoogga u sarreeyey ayaa cara ku jawaabay waayo ciise maalintii sabtida ahayd ayuu wax bogsiiyey wuxuuna dadkii badnaa ku yidhi waxaa jira lix maalmood oo dadkii leeyihiin inay shaqeeyaan maalmahaas haddaba kaalaya ha laydiin bogsiiye ee ha imaanina maalinta sabtida ah laakiin sayidka ayaa u jawaabay oo ku yidhi laba wejiilayaal yahow mid kasta oo idinka mid ah miyaannu sabdida dibigiisa ama dameerkiisa ka soo furin golaha oo u wadin inuu soo waraabiyo oo naagtan oo ina ibraahim ah oo shayddaanku siddeed iyo toban sannadood xidhay miyaanay lahayn in maalinta sabtida ah laga furo xidhmadaas goortuu waxaas yidhi cadaawayaashiisii oo dhan way wada ceeboobeen dadkii oo dhanna ayaa ku reereeyey wax walba oo ammaanta lahaa oo uu falay haddaba wuxuu yidhi boqortooyadii ilaah maxay u eg tahay oo maxaan u ekaysiiyaa masaalka ku saabsan inin qardal ah iyo masaalka ku saabsan qamiir waxay u eg tahay inin qardal ah oo nin qaaday oo beertiisii ku riday oo ay baxday oo geed dheer noqotay shimbiraha cirkuna laamaheeday ku degeen haddana wuxuu yidhi maxaan boqortooyada ilaah u ekaysiiyaa waxay u eg tahay qamiir naag intay qaadday ay saddex qiyaasood oo bur ah ku dhex qooshtay ilaa ay wada qamiireen irridda cidhiidriga ah ee nolosha laga galo oo wuxuu dhex marayey magaalooyin iyo tuulooyin isagoo wax baraya yeruusaalemna ayuu ku socday mid baa wuxuu ku yidhi sayidow ma yar yihiin kuwa badbaadaya wuxuuna ku yidhi aad u dadaala inaad irridda cidhiidhaysan ka gashaan waayo waxaan idinku leeyahay qaar badan ayaa dooni doona inay galaan mana kari doonaan goortii ninkii guriga lahaa kaco oo albaabka xidho oo aad bilowdaan inaad dibadda istaagtaan oo aad albaabka garaacdaan idinkoo leh sayidow naga fur isaguna waa u jawaabi doonaa oo idinku odhan doonaa garan maayo meeshaad ka timaadeen markaasaad bilaabi doontaan inaad tidhaahdaan hortaada ayaannu wax ku cuni jirnay oo ku cabi jirnay oo jidkayaga ayaad wax ku bari jirtay markaasuu odhan doonaa waxaan idinku leeyahay garan maayo meeshaad ka timaadeen iga taga kulligiin oo xaqdarrada ka shaqeeya halkaa waxaa jiri doonta baroor iyo ilkajirraqsi goortaad boqortooyada ilaah ku aragtaan ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub iyo nebiyada oo dhan oo idinkana dibadda laydin tuuray waxay ka imaan doonaan bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur waxayna dhex fadhiisan doonaan boqortooyada ilaah ogaada kuwa ugu dambeeya ayaa ugu horrayn doona kuwa ugu horreeyaana way ugu dambayn doonaan herodos cadownimadiisii markaas qudhiisa ayaa waxaa yimid qaar farrisiin ah iyagoo ku leh bax oo ka tag meeshan waayo herodos ayaa doonaya inuu ku dilo wuxuu iyaga ku yidhi idinku u taga oo dawacaas u sheega bal eeg maanta iyo berriba ayaan jinniye saarayaa oo dad bogsiinayaa maalinta saddexaadna ayaan kaamilmayaa laakiin waa inaan socdo maanta iyo berri iyo maalinta ku xigtaba waayo ma noqon karto nebi inuu ku dhinto yeruusaalem dibaddeeda ciise waa u ooyey yeruusaalem yerusaalemay yerusaalemay tan nebiyada dishooy oo kuwa loo soo diray dhagxisooy intee baan marar badan jeclaaday inaan carruurtaadu u soo ururiyo xataa sida dooradu carruurteeda baalasheeda hoostooda ugu ururiso laakiin idinku ma aydnaan jeclayn ogaada gurigiinnii waa laydiin daayey isagoo cidla ah waxaan idinku leeyahay ima arki doontaan ilaa aad tidhaahdaan waxaa barakadaysan kan rabbiga magaciisa ku imaanaya